kulanti wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii cawayska washington barnaamijka cawayska washington iyo caawana qodobada aan idinku hayaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah taganihoy ku daydayay mar baan deeq la bixiyiyo deeqsinimo ku moodaa haddana ruux dayoobo bakhaylnimada doonoo dabran baan arkaay oo dib baan kaaga laabtaa mar kale aan duruusiiyo diinta barashadeediiyo cilmi dihin ku moodaa haddana jaahil duubloo dad hogaaminayo daahan baan arkaay oo dib baan kaaga laabtaa waa raganimadii oo baadidoon loogu jiro talow maxaa keenay in la raadiyo ama sidaasoo dhan loo baafiyo barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan sidoo kale waxaan idii hayaa silsilad suugaaneedii arraweel oo haweenkii raggii ay su'aalo hor la soo weydiiyeen islamarkaana ay ku hanjabeen haddii ay ka soo jawaabi waayaan in silsiladdu xidhmayso oo ay dhisi doonaan xukuumad ku qotanta hindisihii arraweelo haye ina rageedow su'aalaan hibanayaan hadeer kaa rabaayo uho loo warcelinkeena haddii kale haalaydaan kaa xidhan hogeedan sidoo kale waxaad maqli doontaan halabuurkii heesaagii iyo weliba qaybtii saddexaad ee waraysigii fannaanka nimcaan hilaac caawana waxaan idii hayaa dhexdeennan dabkaa ka shidan kuwii daaraa hadda waa kuwii daaree kuwii daaraa ku guban ha yeeshee dulqaadka iyo sidaan dusha kugu sido haddaad daacad igu tahay dhexdeena dabkaa ka shidan heestaas oo iyadna ka mid ah heesihii sanadkiina dhaafaan soo saarnay runaantii qiso waxaan ku samaynay dhaba barnaamijkuna waa barnaamijkii cawayska washington aan ku bilownay dhegaystayaal marka laga yimaado kala duwanaanshiyaha uu alle u sameeyey ragga iyo dumarka ayay jirtaa mas-uuliyado mid kasta si gaara u saaran oo laga rabo inuu ku foofo amaba uu qabto hase yeeshee waxaa xilliyada qaar labada dhamba ka soo baxda eeda la xidhiidha dayacaada ku timi mas-uuliyaddii saarnayd cawaale ismaaciil saleebaan oo ku magac dheer cawaale deeqsi oo ah abwaana ku nool magaalada hargeysa ayaa haddaba isagu su'aal geliyey qeexitaanka raganimada isaga oo ka duulaya mas-uuliyadda saaran ragga waxaana uu abwaanku ka tiriyey maanse oo arrintaasi kaga hadlayo raganimo ay ku daydayay baa la yidhaa cabdixasiin oo maansidaas oo maanse aan dhowaan curiyey haye marka ha waa anigunbaa su-aasha isweydiiyey marka waxaa muran ka taaganyay ninka ragga muuqaalkiisa waa la yaqaaniyo shaybkiisu siduu u dhigan yahay laakiin tayada rasmiga ah ee ninka raggaa lama yaqaano waan garta
diiniyana adduunyada korkeeda bini-aadankaa loo soo diray bini-aadankana raggaa mas-uuliyadda la saaray mas-uuliyaddii ragga la saaray oo in badan dayaxana waan arkaa oo mid diineed shaadh diineed oo beena la samaysanayo midii qoyska la dayacayo hooyadii hooyooyin badan oo dibadda usoo baxay oo noloshii la legdamaya ad arkaysaa baylaha badan oo raggu lahaayeen oo waxaad arkaysaa dayacan raggiina dee joogo waan gartay marka waxaa kuu muuqday waajibaad badan oo raggu lahaayeen oo ay ka gaabiyeen oo qaban waayeen oo la dayacay marka waxaan isweydiinaya ragguma kuwa aan imika ahaynba waa ayo ragga dhabti waa ayo ama ragganimadu waa maxay deetana su-aalahaasaan isweydiinayaa su-aalahaasa maansaduna isweydiinaysaa mararka qaar bay shekihaysaa oo isleeday malaha rag iyo dumarkii baa isweydaarto maadaama qoysaska ugu badan ee soomaalidu hooyooyin imika ku tiirsan yihiin malaha baashiba dumarkii baa qaatay
oo shaki baabay gelinaysaaba baashi shaki baabay gelinaysaa ha waan gartay marka maxay odhanaysaa waxay odhanaysaa raganimoy ku daydayay mar baan deeq la bixiyiyo deeqsinimo ku moodaa haddana ruux dayoobo bakhaylnimada doonoo dabran baan arkaay oo dib baan kaaga laabtaa mar kale aan duruusiiyo diinta barashadeediiyo cilmi dihin ku moodaa haddana jaahil duubloo dad hogaaminayo daahan baan arkaay oo dib baan kaaga laabtaa mar kalea nin danab iyo geesi dirid yaqaan iyo heliyay diran ku moodaa haddana saawir doqonoo raganimo ku doodoo isdoortaan arkaay oo dib baan kaaga laabtaa mar baan hayba door iyo runtoo lagu dadaaliyo daacadnimo ku moodaa haddana been dabiib iyo dawo looga baahdo daahiraan arkaayo dib baan kaaga laabtaa mar baan doolar buuxiyo dahab iyo xariir iyo duunyada kumoodaa haddana taajir dihiin oo deganaan shalayadii la darsaan arkaayo dib baan kaaga laabtaa taganimay ku dayday markaan tacabka doorkaa dadaal iyo kubida samo hashidaada daalka ladar baan adi kumoodaa dabeetana halmaankaa laygaga daraayo haldugaasha guriga adigoo dangiigoo dabran baan arkaayo dib baan kaaga laabtaa markaasaa damiirkaiyo dareenkaygu sheegaa ilay weli dun baa xidhan dumarkaba mid gaariyo markii derajo loo xulay soo docdaadiimay gelin ragayay dadkuma odhan anoon daaqsin maqaleed abidkayba kaa dayin aaldhabkaygii geela soofka kula dumay sow aradkiimaa degin taganimay ku dayday markaan sahanka dooneen deg idhaahda seeraha joog colaada baa tahay socdan kaaga guurana abaar nabad la deexdo deganaansho mooye dux la dheefin baa tahay dayaxan kumoodaba daamur baa la mariyaa hadhac lagu daboobiyo damal baan kumoodaa dogob baa la saaraa jirridaa la diirtaa jamac nabadda daariyo dugsi nolosha kaabiyo durdur baan kumoodaa dabbaad soo olkomisaa diriir baad aloostaa dabayshaad banaysaa haraad baad dalmoodaa diintiyo wanaagiyo dastuurku ilaahay dowga nooga yeelaa nin dugsaday kumoodaa dariiq baad abuurtaa danni baad ku fulisaa noloshaa dawada iyo diir ugu binaynlayd iyadaad ku dumisaa day dayowgaad horseedaa dadka lagu gumaadaa lagu daadiyaa dhiig socda aan kumoodaba dacal baa lidkiisa ah libintaa daryeeshada dayacaad abuurta haddaad kaaga soo fura guushiyo darkeeda iyo derajada ilaahay damac baad ku weydaa duxdii aad hubsiimiyo dadnimada ku helilay deg deg baad ku seegtaa deg deg baad ku seegtaa duubkii iyo suldaankii damqashada lahaayee colaad raagta demin jiray mar hadduu diraalaha meeqaamka daba maray hiddihii ma doorsamay ma la tabay docdaadii doorashada hoggaankii diriciyo la siin jiray geesiga dadaal kale mar haddii dadweynaha nin weliba dareenkii qabiilkiisii doorbiday darxumana la wada qabo hiddihii ma doorsamay ma la tabay docdaadii qaadigii la dayi jiray sharciga iyo dastuurkana xaqa ugu danayn jiray mar hadduu docduu rabo xagaldaac ku maamulo hiddihii ma doorsamay ma la tabay docdaadii degaankii bilna jiray diyibka iyo dhamastii maraagii dawada laa markuu gugu usoo dawo galoolkii man lagu daday lagu daawan jiray qurux markaad deebintiisa iyo dhuxul uga dab shidateen isna dabarjarteen gebi diifta iyo abaaraha duunyada ku leediyo duruufaha markaan dayo hiddihii ma doorsamay ma la tabay docdaadii noloshaa damiinkiyo ka ahayd dictoorkii dakharkeeda dhayila haddaad noqotay dogobkii rajadeeda duminla weli day dagaagii muu garan dadweynuhu baylahduna docdeedii weli way dayacan tahay baadidu dugaagii duurkii bay u joogtaa cilmigii la dacal maray raacdayn dambaa furan dunidana la kala tagay hiigsina ma doorbidin weli deynka aan qabo dubaaqaygu muu qiran danna waa ninkeed dhiba innagiiyo duruufteen damiirow awoodda dadaalow itaalka dadnimay hankaagii wagaag dadnimay hankaagii n awal haddaynu eegno todobyada gudaha ku jira macnaa waxaad leedahay tusaalahaan oo kale waxba saasoo adigoo dabran baan arkaayo dib baan kaaga laabta xilliyada qaar waxa kuu muuqanaya waad ismootiinaysaa saad raganimadad raadinayso haddana waxaad arkaysaa iyadoo ka duwan miyaa saad arkaysay ama aad filaysay si ka duwana ha aad iyo aad waa nigii lahaa docda aan kumoodaba dacal baa lidkiisa libintaa daryeeshaba dayacaad abuurta haddaad kaaga soo fura mar baa sabasa raganimadu malaa waa ninka deegsiga ee wax bixiya haddana waxaad arkaysaa kumanaan kale oo bakayla mar baa sabasa malaha waa daacadnimada iyo iyo runta haddana beentii baad arkaysaa oo iyadii la dugsanayo kolba waxbaad isodhanaysaa wax kasta ood istiraahdo wax kale oo waxaad arkaysaa ku lid ah oo meeshii muxuu ahayey kasoo baxaya mar baad taajirnimadii moodaysaa haddana waxaad arkaysaa ninkii wax haystay oo isagiiba dadkii ka daran oo oo xasilooni la-aan iyo werwer ku furan yahay kolba markaad dhinacaad ka eegtaba dhinac kalea ma garanaysaa xagsigeedii baa jira ayoo meesheed yaalla marka weli baashi waad raadinaysaa qiyaas ahaan oo lama helin wwaadiga xagga dambe ku xusaya cabdixakiin oo nolosha damiinkiiyo ka ahayd dictoorkii dakharkeeda dhayilaa haddaad noqotay dogobkii rajadeeda dumin laa weli day dagaagii muu garan dadweynuhu weli muu garan manaa macnaha halkii dawada lagaa sugayey ee iyo damaanadeeda haddaad noqotay adigu khatartii meeshaba ka saari lahayd ee burburin lahayd dee waxaa tahay weli lama garanayo
aad buu mahadsan yahay cawaale deeqsiyo dhegaystayaal waxaa hubaala in dooda ka dhex taagan ragga iyo dumarku ay tahay mid qarniyo soo jirtay islamarkaana sii jiri doontee haddii dhinaca kale aynu jalleecnay iyo weliba silsilad sugaaneedii arraweel oo toddobaadyadan bay noo socotay balse ka hor inta aynaan u gudbin haweenkii oo raggii xujo soo hordhigay marka hore aan idimaqashiiyo toddobaadkii hore iyo weliba halka xaajo raggii ay dhigeen iyo weliba cabdirab guuleed oo maanse uu baakistaan ka soo diray ku yidhi araweele hoyatee horta idinka oon caro haweenow dibnaha cunin isweydiiyo hunaay hubkata u dhiibtaan eed hoggaan ka dhigataan ma ragbay ma raggay halbowlaha habku siin bilaawaha ma dhuufaani hanadyada mise geedh har weyn bay gogol noogu hoos fidin oo heshiis rag iyo dumar ayay madal ku hegay haddaba xaal markii halkaa uu marayay ayaa haweenkii soo rogaal celiyeen islamarkaana ay hubkoodii dib u soo qaateen iyagoo raggii su'aalo hor la soo weydiiyey islamarkaana ku hanjabay haddii raggu ay ka soo jawaabi waayaan in silsiladu xidhmayso oo ay dhisi doonaan xukuumadda ku qotantay hindisaha raweelo waxaana maansa fariintaasi xambaarsan oo la yidhaahda hantaa wilif ka soo dirtay magaalada muqdisho shukri jaamac diiriye waxaan cod dheer ku maqlay silsilada araweelo taasoo ay ku baratamayaan barbaarta ragga iyo dumarka ah anaa waxaan si qumaatee usoo jalaacay inaan ka boodo ciyaartaas waxaan kusoo gelayaa maansadeyda hanta maansadeyda hanta welif waxay xambaarsan tahay ama ay gudbinaysaa saddex ujeedo ujeedada koowaad waxay tahay waxaa ku jira su-aalo la weydiinaya ragga ujeedka labaad wuxuu yahay haddii laga jawaabi waayo su-aalahaas ay raggu kasoo jawaabi waayaan silsiladu way xidhmaysaa ujeedka saddexaad waxay tahay haddii ay kasoo jawaabi waayaan isla kolkaana ay xidhanto waxaa la dhisayaa xukuumadda araweelo ay soo hindis maansada hantaawlifna waxay ku bilaabanaysaa sidatan anigoon hareer dayin ka habaabin marankii halabuur ku beegsaday intaan hibada maansada iyo hadalka suugaan heenseeyey ereyada maamaa horreysiyo murti haybadeedii hadal aan siloonayn ha adow balgaadhsiiya araweelo hooygii halkay ku noolayd hoodhaho guddoonsii dabuubteeda maqashii hooyadeen macaaney taniyo hooyashadaadii ka huleeshay dunida u hayaantay aakhiro sidii ay haliilyada hanraawe cadawii hilbahaaga soo wadhay hadda waa halkiiyo raggi weli hantaaqiyaha gardaamadiii bay kolba sii horumarayaan haadaamo baas iyo hawig bay qodayaan hanuunnimo la sheegtiyo haybad bay ku faanaan xilkaan anagu haynaa hogaankiinni baa nahay waan idin hor joognaa dugsiyo hadhkiinnii anagu hugiinni baa nahay cadow baan hor joognaa hana hiifin dumarow ayay hadal dhammaantiin isugu hiiliyaan oo hoydaana gurayaan ileen hoga tusaalaha saanta iyo halbeegyada hoosaasin weeyaan haleelada galjilacda ay haweenu leetay hareeraha ka feentaan lafaheeda hiigaan inta haada duushiyahan raawo bahalaha raggu hibo ma dheeroo hal qud ay wadaagaan bahalkuba haliilyada xoolaha markuu helo ma hubsado midkuu yahay halhaleelo biimada ragna hibo ma dheeroo halka ay ka siman yihiin aan kuu hilaadshe markuu hiiga caatada haabhaabto seedaha lafihiina hiiguu hareer uga dhaqaaqaa iyaguna halkaas hodan uga dhaqaaqaan heesaha la qaadiyo hobalkeenu suu yidhi haween laguma dheelo waa hooyadeeniyo hubantiila dhalatee ka ilaasho qeeci haye ina rageedow su-aalaan hibanayaan hadeer kaa rabaayo u holoo warcelinkeena haddii kale halaydan kaa xidhan hogeedan ninka hibo dharbaaxee hibaaq loogu teginee caashahodana gowracay sanadkeebu hanadiyo horyaalina gobeediyo geesi weli horjooga ah hiil iyo difaac mudan heedha ina rageedow haybadaad ku siiseen weli waan hintiqayaa hal kaleeta baa jira laabtayda huriyee u holloowra celinkeen haddii kale ha alaydan kaa xidhan hogeedani waxaad hadal dhuraysaan haybadaad shubaysaan haween baa qadarin iyo hooya axtiraam mudan falalkiinnu waa huqe waa gardaamadeenee ileen waa hubaaloo hoy waan u jeednaa maha waa werbeena weli waan hintiqayaa hal kaleeta baa jira laabtayda huriyee u holloowra celinkeen haddii kale ha alaydan kaa xidhan hogeedani inaan hoyga joogno ubadkiina hayno intaan hawsha gurigiyo hanaankiiyo shareecada hagarla-aan u fulina idinkuna halkiinnii iyo heerka nololeed inaad haybisaan maa haddii aad ka joogtaan aad wada halaysaan howlihii laydiin diray darajadii horjoognimo haaneed ka joogtaan haddaan hilinka qaadno horumaraan samayno hantaawilif daboolno harahana bogsino ubadkiina hooyo halkii aabba buuxino ma inaad nahiiftaan kuraas nooga heestaan haaraan ku-digashada haween baa ibtilo dhigay hooygii ma joogaan waa wadahayaanoo way naga horeeyaan hohe maanu mudannahay weli waan hintiiqayaa hal kaleeta baa jira laabtayda huriyee u holoo warcelinkeen haddii kale halaydan kaa xidhan hogeedani dhaqankii hallayso waxa gaal hoodabaa heryo aad ka dhigateen madaxana hareeraha timahaad ka xiirteen diintaad hallayseen hablihiina ka arkeen dabar gooyey haybtii midabkii huruuddaasanbabaad ka hoydeen eedayn hubsiimala ma inaadna huysaan nagu wada haltirisaan hadal iyo dhammaantii haraweelo hooyaday hadda anaa matalayo xukunkii habeeyo taajkiina haystee hablow calanka io lula maansada haleyda ah doodii hareeraha ka hayeen rag iyo dumar hadalkii anaa xidhay ragga kii hibanayow hadal waxaan ku soo xidhay hadaantii la awdiyo waa nabad haleeshii damalkii hadh weynbaa hadhow la yska wacayaa garta lagu hardinayaa kii dhigay hoqiya eed iyo kii heliyeyba lagu kala hubsanayaa su-aalahan halxidhankaa u holowr celinkeen haddii kale halaydan kaa xidhan hogeedani haddii kale ha'laydani kaa xidhan hoggeedani waa inoo toddobaadka dambe dhegaystayaal iyo weliba inaan rag waxa uu yeelo iyo weliba sida uu xujadaasi iskaga dulqaado mar kale ayaanu idin leenahay dhammaantiinba cawaysin wacno wanaagsan markanna waa qaybtii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii saddexaad ee waraysi uu barnaamijka cawayska washington siiyey fanaanka nimcaan cabdiraxmaan xasan oo ku magac dheer nimcaan hilaac fanaanka oo waraysi magaalada jabuuti ku siiyey waryahayaga sagal mustafe xasan nuur ayaa qaybtan kaga hadli doona qaar ka mid a heesihii u dhowaan soo saaray mar kale soo dhawow baan ku leeyahay waxaad ka tirsanayd kooxda xidigaha geeska oo fankaaga uu dee runtii kasoo hilaacay kooxda in muddo ahba kama soo dhex muuqan bal hadda halkaasi haddii aada noo iftiimiso iyo kooxdaadii maxaad ka damacsan tahay siday wax u jiraan bal warkana
sagale horta waa haddii la nool yahay kolo lasku soo noqon kooxdii xidigaha geeska aan ka tirsanaa jiray marka hore waan salaamayaa meel kasta ay joogaan salaan qiimo badan baan hawada marinayaa waanu kala baadnay oo qaarkood waxasu kaga dambeysay laba kun iyo shan iyo toban qaarkood waxasu kaga dambeysay labadii kun iyo lixiyo tobankii dabayaaqadii qaarkoodna labadii kun iyo toddobiyo tobankii dhammaadkiisii waxaad moodaa inaanu anan xidhiirkaygu aada usii kala fogaaday balse waxaan rajeynaya insha allah inuu jawiga ku noqon doono laba kun iyo saddexiyo toban laba kun iyo afariyo toban haddii laaraah waxdaad maxaa ka qosliya nimcaan oo uu markuu arko uu ku farxaa maxaase kaa cadhaysiiya
aniga horta farxad farxaddeedu waa hooyaday markaan hooyo u tago ama u socda xaggeeda aadaan u farxaa waxyaabaha ay ku daran iga cadhaysiyana waa in la eedeeyo anaan waxba qof ku samayn eedda eedda aad ba haa aad baan nacbahay eedda maka heestay may weli kama haysin laakiinse waan ka heesi doonaa adiga bay qodobada kuwa calaamadsan bay ku jirtaa haa dee qof bilaanood waxaa jirta soomaalidan qof aan ku aqoono dhigtaan kaa maqlay oo eedka hoynaya amaba kugu haysta hadaba qof kale kasoo maqlay bal adigu kaale ka garbax xaggee loo qaadaya haa soomaali baynu nahay eedda waa hagaag heesta kale ee aada markani aynu dhegeystayaasha kusoo dhaweynayno xaggan adigaan markaa dooqa kuu deynayaa bal inoo soo xol dhexdeena dabka ka shilaan kuwii daara gogo-an heestaas oo iyadna ka mid ahay heesihii sanadkiina dhaafaan soo saarnay haddii dadka qaar sharkiiyo xumaha dawo looga dhigay oo jacaylkuna ruux u diran aan mid aan u ogeyn ku daray oo heestan aada u jeclahay heestaasi si gaaray kuu taabanaysaa
runaantii qiso waxaan ku samaynay dhaba isla jabuuti waan ku samaynay heestaas oo anun baa laxanka saaray waxa weya laakiinse qisadu aniga ma ahayn qiso waxaa laakiinse ka samaynay dhaba waa tahay heestaasi dhegaysa haboon
haddii dadka qaar sharkiyo xumahadawa looga dhigay jacaylkuna ruuxu diran midaad hogayn ku daraye duruuftiyo noloshada lamaanadan isku diiraa xalkooga madaydaye labada isku duubanku naaminku dagaashaxdooda duruuftiyo noloshada lamaanadan isku diiraa xalkooga madaydaye labada isku duubanku naaminku dagaashaxdo hayeeshee dulqaadkaayo sidaan duusha kugu sido haddaad daacadigu tahay dhexdayna dabka ka shidan kuwii daaraa ku guwan dhexdeena dabka ka shida kuwii daarana ku guban ha yeeshee dulqaadka iyo sidaan dusha kugu sido haddaad daacad igu tahay dhexdeena dabka ka shidaan kuwii daarana ku guban dhexdeena dabka ka shidan kuwii daarana ku guban haddaantumi lagu heshin jacaylkana loo darnayn urufa taagan iyo casriga dunidii la hadhin haddaantumi lagu heshin jacaylkana loo darnayn urufa taagan iyo casriga dunidii la hadhin aadamuhu dakaaniyo dulumaha qarqarsooniyo daabina iskumabadhigeeno labada xalab isku daariyo xaalaa lama kala tigeen aadamuhu dakaaniyo dulumaha qarqarsooniyo daabina iskumabadhigeeno labada calab isku daariyo xaalaa lama kala tigeen waxgaag haddii aynu intaasi kaga nimaadno heestaasi dhexdeenna dabkaa ka shidan kuwii daaraa ku guban wala iyo bile maxaa la odhan jiray dab munaafiq shiday muumin baa ku gubtaa la odhan jiray hana soo gaadhsiinina dabkaas n nimcan waxaad qaadaa heese aada u tiro badan oo jacayla oo aada iyo aada u tiro badan n dhinaca jacaylka waad noo sheegtay inaad isku fiicnaydaan iminkana maasha allah xaas iyo caruur aada leedahay aada baynuu salaaminaa n ma jiraan heesahaad qaaday heeso si gaara kuu taabta oo adiga qiso ahaan lagaa sameeyey horta sagaalay way jiraan oo heese waxaa jira waxaan xasuustaa xataa qisooyinkooda aan la wadaagi jiray abwaanka sida jaylaani oo kale jaylaani heesaha uu sameeye waxaad moodaa inaan anugu isaga aan kaga badin jirayba n waxaan xasuustaa amaan jeclahay heesta ihaa wallow wallow aanu baran bugaan sameerku yidhi heestaasi wakti waxayna soo martay aan ka sheekeyn karin waxayna kamid tahay heesaan madaxay saaran ama sida gaarka aanu xuso maasha allah heestaasaynu bal markana usii deynaynaa dhagaystayaasha dhagaysta habboon
wallowanu baranbodka samirku yidhi wallow baahidii beerka weli ka tiri wallow aan barti qashadu kafi wallow aan barti qashadu kafi wallow haanay bilane bilane qalbigii ka bixi walo wali qurxanayaaan ma badan indhuhu walo aan basrahay bilisku jeclahay walo haanay bilane bilane qalbigii ka bixi walo wali qurxanayaaan ma badan indhuhu walo aan basrahay bilisku jeclahay
waa hagaag dhegaystayaal sagal iyo nimcaan aad bay u mahadsan yihiin dabcan qaybo kale oo ka mida waraysigan waxaad ku maqli doontaan barnaamijka soo socda ee cawayska washington guud ahaana barnaamijkii intaasaan kusoo gebagabayn doonaa tan iyo barnaamijkan ka xiga inta ka horraysa waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
kolkaan baryada boqol jeer ku qaday may bogsoon nafte waa baajee way bogsoon nafteeda waa baajiyeen kolkaan barashada boqol jeer ku qaday may bogsoon nafteeda waa baajiyeen may bogsoon nafteeda waa baajiyeen